wasaaradda deegaanka dhirta iyo daaqa somalilan ayaa wada qorsho cusub oo dhir lagu beerayo dhul deegaan ahaan gaaraya boqol iyo labaatan kun oo hektar dhirtan ayaa qorshuhu yahay in lagu qurxiyo deegaanada somalilan agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa wasaaradda deegaanka somalilan axmed ibraahim warsame ayaa ka waramaya ujeedka dhirbeeristan waaxda dhirta iyo daaq waxyaalaha ay qaba- waxay runtii waxa ay qabato sida magaceeda ka muuqata ilaalinta deegaanka horta marka hore weeye Een, kordhinta wax soo saarka calafka xoolaha dib u habeynta deegaanka een, waxsh- wacyigelinta waxyaalo fara badan bay qabataa waaxdu shaqo fara badan bay qabataa oo ay ka mid yihiin in dib loo daryeelo deegaanka lagana ilaaliyo runtii wixii wixii waxyeelo ah ee runtii la gaadhsiinayo deegaanka sida dhuxulaysiga dhirgoynta maxaan ku idhahdaa een, oodashada sharci darrada ah ee dhulka daaq- dhul daaqsimeedka dadku si gaar sida gaarkaa loo oodanayo degsiimooyinka cusub een, maxaan- een, waxyaalahaas oo dhan bay wasaaraddu si toosa runtii ula dagaalantaa oo runtii een, caqabado badan ay naga haystaan een, waxaa kale oo uu heshaa runtii in dib loo daryeelo deegaankii oo ay waaxdu ka shaqeyso sidii een, dhir loo soo saari lahaa loogu beeri lahaa miyi iyo magaalaba iyada oo runtii ay jirtay kasoo bilowday wasaaraddu kasoo bilowday meel aada u hooseysa oo wadankii markii waa burburay waxaa jirtay xilli aan nersiriba shaqaynayn oo aan dhirbale soo saari jirin xilli mid qura shaqaynayey oo ka hargeyso qura shaqaynayey ilaa maanta oo ay shan iyo toban nersiri shaqaynayaanoo ee, lix boqol oo kun oo geed sanadkii lasoo saaro oo isugu jira kuwa calafka xoolaha kuwa la harsado kuwa midhaha laga cuno kuwa dabeysha celiya ee, kuwa bilicda miyi iyo magaalaba kuwa dhulka nabaad guure lagu beero waxyaalahaas oo dhan ay isugu jiraan oo dhinac walba runtii dabooli kara Een, runtii waxaanu kaloo ka shaqeynaa in eh, dib u habeyn lagu sameeyo rangeland restorationkii dhulkii rangelandka ahaa dib u habeyn lagu sameeyo oo jeexjeexyadii iyo boholihii iyo dhulkii dhulka biyuhu dhaafayaan runtii biyaha loo qabto mooses laga sameeyo wasaaradda deegaanka dhirta iyo daaqa somalilan ayaa dadaal xoogan ugu jirto sidii ay qayb xoogan uga qaadan lahayd cagaarinta magaalooyinka somalilan